الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الدين وbعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii شharku suna للإimaam ismaaعiil ibn yaحya almuzani tilmiidu shaaficiي raximah الlahu taعaalى waxaan nacwaanka ku dhex jirnay ah daacaة الأئma imaamyaalka in la adeeco iyo wاlmaraa'i madaxda muslimiinta iyo wamancu اlkhuruuji inaan lagu bixin oo lala dagaali calayhim korkooda cuwaankaas ayaan ku jirnay kaasaan ku jirnay markaa a'imo iyo umara marka uu isku cadfaa waxaa dhici karta imaamkana imaamkii weynaayoo muslimiinta in lagu rido umaradana kuwii hooseo waaliyaalkii gobollada oo kaleeto markaas lagu rido wa daacatu addeecidda liulil amri arrinta muslimiinta ninka u saaxiibkaa kaasay u sugnaatay daacada kaasaa iskale ninka muslimiinta xukuma kaasaa iskale wa daacatu addeecidda liulil amri arrinka qofka u saaxiibkaa oo maamulka muslimiinta haya kaas ayay u sugnaatay fii maa shay ayaana lagu addeecaa kaana shaygaasu ahaaday mardiyan mid raalli laga yahay cindallaahi ilaahay agtiisa caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn waalwaajibu waxaa waajibkaahu ijtinaabu maa shay in laga fogaado weeye kaana ahaaday shaygaasu muskidan mid caragelinaya cindallaahi ilaahay agtiisa wixii ilaahay agtiisa caragelinayana madaxna laguma addeeco cid kalena laguma addeecee kaas waa in laga fogaado wa tarku lkhuruuji ku bixidda waa in laga tago ayaa waajiba ku bixidda macnaha la dagaalidda in laga tago cinda tacadiihim madaxda muslimiintu markay xadgudbaan xadgudub markay xadgudbaan aan gaalnimo gaarsiisnayn gaalnimo hadduu gaarsiisan yahay shalaan ka hadalnay oo haddee gaal hadduu noqdo muslimiinta madax markaas uma ahan walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan oo qofka hadduu gaal yahay muslimiinta isagu madax maba u ahanba markaas oo ilaahayba ma ogolaba ee inta xadgudubku gaalnimo ka sokeeyo weeye cinda tacdiihim markay xadgudbaan waa inaan lagu fallaagoobin wa jawrihim markay jawr sameeyaan jawr iyo cadli xumo markay sameeyaan waa markaas marka laga hadlaya ayagoo muslimiin ah maxaa marka dawadiyu sheega marka maxaa dawaa ilaa qof daalim ah oo jaa'ir ah oo muslimkii xukumaya waa dhibaato see dhibkaas looga baxaa marka haddii la yidhi yaan lagu bixin watawbatu waa in loo laabto ilallaahi allah caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn qaabkaasaa loo daweeya waxa weeyaan ilaahay baa loo toobad keenin ilaahay baa loo cararin ilaahay baa loo calaacalin ilaahay baa muslimiinka ka dulqaadaya markaas maxaa yeelay marka horeba ilaahay wax kale nooguma sallidine acmaasheennaa xun annagaa waxa weeyaan daalimiin ah markaasaa ilaahay daalim nagu sallida marka qaabkaasaa loo daweyna watawbatu ilallah ilaahay waa in loo laabto caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn kamaa yacdifa kelimaa yacdifa dheh si uu naxariis ugu geliyo bihi madaxda calaa raciyatihim shacabkooda ilaahi weynaa si uu naxariis u geliyo madaxdan oo ay shacabkooda ugu naxariistaan ayaa waxa weyan ilaahay loo toobadkeeni marka ilaahay loo laabto oo ilaahay loo calaacalo waxa weeyaan markaasa ilaahay raxmad ayagii gelin dad u manaasibka dadkan toobad keenay aa ilaahay madax uga dhigaa markaas inta ilaahay ka wareejiyo hadduu daalim yaho qayr loogu talagelin ama asaga iyo ilaahay hanuunina marka kaymaa yacdifa si uu ilaahay naxariis u geliyo bihi madaxda calaa raciyatihim shacabkooda uu naxariis ugu geliyo sidaasay a'immada sunnada ay wada qoraan caqaa'idkana ay ku qoraan ibnu abilcizi markuu daxaawiga sharxayo sidaas ayuu yidhi wuxuu yidhi wa amaa luzuumu daacatihim waa idin dhigayaa muxaqiqa sooma jeedid wa amaa lusuumu daacatihim daacadooda laasimidda ay laasimka tahay wa in jaaruu hadday rabaan jawrba ha sameeyeen faliannahu yataratabu cala alkhuruuji can daacatihim min almafaasidi adcaafu maa yaxsulu min jawrihim wuxuu yidhi sababta nabi moxamed u diiday sala allahu calayh wasalam markay jawr sameeyaan in lagu fallaagoobo haddii lagu kaco dhibaato waxaa ka imaanayda ka weyn ayaga jawrkoodii islaamkuna kuma daweeya dhibka jira dhibaato ka weyn kuma daweeyo sidaas ayaa loo diiday oo nabigu u diiday sala allahu calay wasalam dhibaato ka badan wax badan tii hore ayaa imaanaysa bal isabru calaa jawrihim takfiiru sayi'aat bal iska badaayo wuxuu yidhi in lagu sabro jawrkooda ayaa dembi dhaaf laga helayaa wa mudaacafatu lujuur maadaama nabi moxamed la adeecay sala allahu alay slam ilaa naftu ma yeelayso arrintaa naftii ma rabto laakiin qofka yeelaya wuxuu u yeelayaa nabi moxamedaa ku amray sala allahu alay wasalam ilaahi weynaaya berikaa abaalmarina saasuu u qaadanaa ilaa iimaan ayaa lagu qaataa adiladan marka qofkii muuminka ahaa ayagoo dhib lagu hayo markuu iimaan ku qaato iyo daacatan lilaahi walirasuulihi waxa weeyaan dembi dhaafa alla siina ilaahay darajaadkiisuu kor u qaada qofkan ilahayna waa u soo gargaara cadowgan waa ka dulqaada markaas waa ka dulqaadi wuxuu yidhi fa in allaha alle tacaalaa sarreeye fa in allaha alle tacaalaa waa sarreeyaa hedhe maa salladahum madaxda daalimiinta kuma sallidin calaynaa korkeenna ilaa lifasaadi acmaalina camalyaalka iyaga fasaadkooda maana wax kale alla nooguma dirin ilaahay madaxdan daalimiinta wuxuu noogu diray annaga acmaasheennaa faasida annaga waxa weeyaan dulmi aan samaynay aa ilaahay noogu salliday wاljazaaءu min jinsi اlcamal abaalmarintuna qofku wuxuu shaqeeyey ku nuucta haddaad adigu dulmi samaydo ilaahay daalima kugu sallidaa facalaynaa waxaa waajib nagu ah alijtihaadu in lagu dadaalo fi اlistikfaari dembi dhaaf dalabka wالtawbati ilaah u laabashada wa islaaxi اlcamali iyo camalkeennun hagaajinno haddii alla aan ka rabno inuu dhibaatada naga dulqaado qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin dhibaato ini ma asiibin fama wamaa shaygii asaabakum inin asiibay oo min musiibatin dhibaato ah fa bimaa kasabad aydiikum waa wax gacmihiinnu shaqaysteen wa yacfu alla waa cafiyaa can kaiirin in badan laakiin madaxda daalimiintaad arkaydaan waa dunuubtaa shaqaysateen wax yaroo ka mid ah qayb badan alla cafiyey qayb badan alla cafiyey wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun maalintii uxud markii toddobaatan saxaabi la dilay nabigeennii suubanaana la dhaawacay sala allahu calayhi wasalam markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen war dhibaatadaanu halkay nooga timi ilaah wuxuu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun markay dhibaata idinku dhacday dhibaatadaasoo qad asabtum aad u geysateen gaalada midleeyaha labanlaabkeed idinka toddobaatan a laydinka dilay maalinkan laakiin idinku labanlaabkeedaad gaalo u geysateenoo toddobaatanna waad ka disheen toddobaatanna waad ka qafaalateen maalintii badan ilaa wuxuu leeyahay gaalada intay idin geysteen labanlaabkeedaad u geysateen markaad toosnaydeen markii intii barkeed idinku dhacay qultum anna haada waxaad tidhahdeen halkee dhibkaanu ka yimid aad tidhahdeen ilaa wuxuu yidhi qul huwa min cinda anfusikum naftiinna xaggeedu ka yimid waxa gaalada idinkugu salliday waa dunuub xaggiinna ka timid waxa gaaladu isku dabamaraynayso ee kuwa markay tagaanba kuwa u soo gelayaan waa idinka acmaashiina xumaanteeda wey wax kale maaha ee ilaahay gaala naguma sallideen maalin markay togtaba mid kaleeto soo dabamaraynayso wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi maa asaabaka min xasanatin fa min allah wixii ku asiibo wanaag ah alle xaggiisay ka ahaatay wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika wax alla wixii dhibaataha ku soo gaaraa waa adiga naftaada xaggeega ka ahaatay waa dembi aad samaysatay waa kasab adugu aad shaqaysatay a lagu ciqaaba wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wakadalika nuwalli bacda daalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun sidaas ayaan daalimiinta daalimiin madax uga dhignahu ilah yidhi daalim hadduu meel joogo ma dhici karto ilahay qof wanaagsan inuu madax uga dhiga dad ayagu daalimiin ah oo dulmikii ugu xumaayo shirkiyu dhex yaallo oo dulmigii labaad bidcadii dhex taallo oo dulmigii kaleo fasaadkii kale dhex yaallo waxa weeyaan ilaahay dad fiicfiican talada uguma dhiibo ee aalim ilahay wuxuu leeya daaliman u dhiiba ilaahayna ballanka kama baxo daalimna ilaahay daaliman u dhiiba u leeya so uma jeedid wuxuu yidhi fa idaa araada hadday doonaan alraciyatu shacabka an yatakhallasuu inay ka fakadaan min dulmi alamiiri madaxweynaha gardarradiisa addaalimi ee daalimkaa falyatruku dulma ayagu dulmiga ha ka tageen hadday rabaan inay ka fakadaan waa in annagu aan dulmiga ka tagno soo ma rabno ilaahay kufaar naga dulqaado annaga aan dib u xorowno dowladnimadaydu gacanta noogu jirto ciso diineed iyo ciso adduunye aan ku noolaano waa inaan annagu ismuraajacayno waa inaan annagu dib iskugu laabanno waa inaan acmaashayna hagaajinno waa inaan ilaahay u calaacalno ummadda marka musiibadu ku da'aydo sida roobkii waa la dhega tiraa waa la indha tiraa waxa weeyaan asbaabtao dhan ay ka tagaan sababtay ku gargaarsa lahayeen way iska daayaan way iska daayaan ayadoo intaas waxaad dareemaysaana ood ka dareemaysaa waxa weeyaan ummad intaasoo dhibaataa markay kufaar timaadaba kufaar kale imaanayso markay midubaxdana mid kale soo dabamaraynayso habeen maalinka markay isku yimaadaan wada cabaadaya habeenkii marka allah rabulcaalamiin uu leeyahay man yadcuunii faastajiiba yaa ibaryayoon ka aqbalaa man yas'alunii fa ucdiya yaa wax weydiisanayoon siiyaa man yastakfirunii fa akfira lah yaa dembi dhaaf iga raboon u dembi dhaafaa dug aan wada leena hal mid naga soo kici ma ma ummaddaasa qayr ka muuqda ummaddaa marka waa lama gaarin marka laakiin waxaa dhici karta maalinka ilaah noogu talagalo inuu naga dulqaado cadaabka iyo cadowga iyo kufaarta maalinkaas waxaa dhacda maanta iyadoon tobanu naga soo kacayn in boqolaal alla waafajiyo oy boqolaal naga miduhu saacaddaas ay calacalaha kor u taagtaan oo yidhahdaan alla oo annagaa ku baryayna naga aqba oo annagaa wax ku weydiisayna balaayada naga dulqaad markaasaa ilaahay weynaan uu ka dulqaado maxaa yeelay allah ballanqaadkiisa kama baxo waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun addoommadaydu wuxuu ilaah leeyahay markay waxay weydiisaan waa u dhowaa ujiibu dacwata daaci idaa dacaani yaa addoonka i baryaya markuu aqbalo waa ka aqbalaa soo ma jeedid marka war qayr darradana haysataa waa annaga xaggeenna wax kale ma ahan wayna ilaahay calacalaha loo taagtaa marka qaabkaasaa dawada ah alimsaaku can takfiiri ahli lqibla alimsaaku ka joogid can takfiiri ahli lqibla dadka tukada gaalaysiintooda laga joogo haadaa maxalu meeshaanaan looga hadlaa halkan waxaa meesha looga hadlaa waxay tahay dadka ahluqiblo waxa weeyaan waa cibaaratun can ilmuslimiin dadka muslimiinta ah waxa weeyaan gaalaysiintooda in laga joogo masaladaasaa halkan uga hadlaa waa masale caqiidada ka mid ah oo aya kitaab caqiido ahlu sunna leeyihiin oo salafkii qoreen sidaas ay ugu qoraan oo nabi maxamedna sala allahu calay wasalam uu amray waxa weyan ahluqiblahana waa cibaaratu can ilmuslimiina muslimiinta gaalaysiintooda waa in laga joogo wey macnaha dadka muslimiinta ah gaalaysiintooda waa in laga joogo oo qaacidada waxay tahay man habata islaamuhu yaqiinan qaacidada asalka horta waxay tahay shanta qaacido ugu waaweyn qawaacidda fiqiga waxay tahay alyaqiinu laa yazuulu bishaki alyaqiinu laa yazuulu bishaki shayga hubaasha shaki kuma suulo shaygan haddii la hubsado marka hore inuu xugun ahaan sharci u jiray hadhow shubha kuma suulo soo ma jeedid marka sidaas darteeda waxay dhahdaan ahlu sunnuhu man habata islaamuhu yaqiinan laa yazuulu bishaki qofkii islaamnimadiisu marka hore si la hubo u sugnaato oo muslimnimo loo xugmiyo oo xugun islaam qaata shaki kuma suusho waa in yaqiin kaloo la hubo uu uga baxaa haddana ee macnaheedu maaha qofka islaamka mar soo gala kama baxo maaha alwaajibu mubtada soo qadaro wlwaajibu waajib waxaa ah alimsaaku in laga joogo can takfiiri ahli lqibla dadka muslimiinta gaalaysiintooda wlbaraa'atu waa in looga beri noqdo minhum muslimiinta fii maa shaygii axdauu ay soo dirisiiyeen maa lam yabtadicuu haddaysan soo dirisiin dalaalan baadi faman ibtadaca qofkii bilowda minhu muslimiinta xaaluu ka mid yahay dalaalan baadi kaana qofkaas asagaa noqday khaarijan mid ku fallaagoobay calaa ahli lqiblati dadkii muslimiinta ahaa wa maariqan mid ka baxayuuna noqday min addiini diinta wayutaqarabu ila allah allah loogu dhowaanaa caza allah haalib ah wajalla allah weyn bilbaraa'ati in beri laga noqdo minhu xaggiisa wayuhjaru waa laga haajiraa wayuhjaru in laga haajiraa alla loogu dhowaanaa wayuxtaqaru waa la liidaa wayujtanabu waa laga fogaanaa gudatuhu finkiisa waa laga fogaanaa wa tujtanabu dheh waa laga fogaanaa gudatuhu finkiisa fa hiya finkaas acdaa ayadaa ka faafid badan min gudati ljarab cadhada finkeeda ayadaa ka faafid badan masaladan waa masalada ah qofka muslimnimadu u sugnaatay in waxa weeye aan lagu degdegin gaalaysiintiisa oo laga joogo sababtoo ah gaalaysiintu waa xaq allah iyo rasuulkiisu iska leeyihiin sala allahu calayh wasalam wax kuma gaaloobaan qaala fulaanun qaala fulaanun waxba kuma gaaloobaan haddii taas wax ku gaaloobayaan dadka badankiisu gaalay wada noqo lahay soo ma jeedid hadda fiiri xanafiyadoo kale kutuba waxay ku qoraan oo la ogyaho mashhuur ah qofku hadduu yidhaha masjid yar musayjid masjid yarow hadduu qof yidhaha waa gaalay leeyihi imisaa tirahdaan maalintii waa masjid yar masaajid yar agtiina haddii laga dhisa haa tiraahdaa sow masjidka yar ma tidhaahdaan hadda markaas gaalatinaa layn leeyahy hadii xanafiye la raaco mid qowlkaas ah ka war sidoo kale qur-aanka musxafku sowma kala yaraa mid weyn iyo mid jeebku qaado maarag kan jeebku qaado maxaa tidhahdaa waa yaryahay sooma tidhahdaan xanafiya qowl ahay qabaa inay kufaar yahay qofka yidhaahda marka waxaas laguma gaaloob waxay leeyihin musayxif musxaf yarow haddii la yidhaha waa gaal qofkaas marka fiir walaale laguma gaaloobo qaala fulanu qaala fulanu sida uu yidhi alcalaamatu ibnu اlqayim alkufru xaqu llahi uma rasuulih war kufrigu waa xaq alla iyo rasuul iska leeyihiin laa yahbutu biqowli fulaanin hebel qowlkiisa kuma sugnaado yahbutu binasi uu yidhi laa biqowli fulaanin daliil aayad qur-aan iyo xadiidku ku sugnaadaa ee kuma sugnaado hebelaa yidhi intaas markaad ogaato mideeda kaleeto qofkan ficiluu sameeyey gaalnimana ma gaadhsiisna adiga gaalnimaad ku xukmantay alla iyo rasuulaad ka hormartay ilahayna wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yadda illahi warasuulih war muminiinow allah iyo rasuul ha ka hormarinina oo xugun aysan shayga siin ha siinina ha siinina nabigeenna suuban sala allahu alay waslam xadiiska abu hurayra uu wariyey ee bukhaari ku yaalla raqamka lix kun boqol iyo saddex wuxuu leeyahay nabigeenna suuban sala allahu alayh wasalama idaa qaala arajulu liakhiihi haddii qof ku yidhaahdo qof kaloo walaalkiisahu diinta ugu walaal ah oo muslim ah yaa kaafir gaal hadduu yidhaahdo faqad baaa bihi axaduhumaa kelim qowlkaas labadooda mid ay raacaysa ee meel cidla iska aadimin hadday qofka gaal la yidhi uu gaal yahay oo islaamka ka baxay kaasaa gaala midkaanuna xaqu ku hadla hadduusan kaasu gaal ahayn oon gaalnimadiisu sugnayna kan yidhiyay kusoo laaban kelimaddu ee duurka iska aadimin se uma jeedin marka qofka muuminkaa waxa uu ilaashado ku bakiilaya maxaa ugu weyn diinta soo maaha diinta ugu weyn waxaad ku bakiisho welidaa sidaas daraaddeeda waa in sida ugu adag aad uga fiirsato qowlka kaa soo baxaya ilaa nabigeenna suuban sala allahu alay slam waxaa ka sugnaaday ina arajula layatakallamu bikalimatin laa yulqii lahaa baalan fayahwi bihaa fi naari sabciina khariifa qofaa hal kelima ku hadla uusan ka fekerin toddobaatan sana u naarta kula sii fogaana nacuudu billahi min annaar fiiri waa kelima uusan ka fekerin qofkaan iskaga xume midkaan ku riix dhan kale ku gaadh adduunye ku gaadh wax kale ku gaadh usleey toddobaatan sanu naarta kula fogaana saasuu leey nabiga sala allahu alay wasalam waxaa dhici karta in asaga inta alla u dembi dhaafo adiga naarta kugu fogeeyo waad ogtii nabigeena suuban sala allahu alay slam wuxuu sheegay laba ninaa jirti jirto reer banu israa'iil ah nin cibaadadu aad ugu dadaali jiray ninna waxa weeyaan nin cibaadada kulliitu ahaa waa u yimaadaa ninkaan markaas ur war ilaahay ka ba war ilaahay ka ba war ilaahay maalinkii dambe u yimi markasu ilahay ka ba markasu ani ilahay iska isku kaanadaa ota waa qaadayna saas yidhahda ka baqdilayn inuu ka baqaa la rabay moogta kii inta xanaaqay uu yidhi wallah wallaahi laa yakfir allahu laka wallaahan alla kuu dembi dhaafay macnaheedu waa maxay gaalaa tahay wey ilaahay cidda uusan u dembi dhaafin yaa waayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofka shirki sameeyo gaalka ah ilaahay uma dembi dhaafo inta ka sokayda kuu rabana waa u dhaafaa kuu rabana waa ku cadaabaa so uma jeedid macnaheeda waa gaalaysiin maxaa ka dambeeyey ilaahi weynaayaa hadlay uu yidhi nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man aladii yata'allaa calaya yaa waayo ninka aniga igu dhaartay inaan u dembi dhaafay yaa masaga naxariistayda gacanta ku haya yaa qad kafartu lahu asaga waa u dembi dhaafay faasiqii yaa wa axbadtu camalaka adna camalkaaga waa buriyey ee naarta gal saasu naarta ku gal fiiri bilaahi calayk saas darteeda abu hurayra muxuu yidhi laqad qaalahaa kelimatan awbaqa dunyaahu wa aakhiratahu wallaahi wuxuu ku hadlay yidhi kelimad adduun iyo aakhira hoojiday ayuu ku hadlay waa kelima waa nin caabid ah diintii asagu haystaa kamana diintii faasix ka yahy bilahi calaykum fiiriya walaalayaal marka ilaahay inta uga cabsado qofku waa inuu ku baqiilaa diintiisa oo si fudud uusan u halaagin diintiisa taasaa la rabaa walaal alimsaaku can takfiiri ahli اlqibla wlwaajibu shayga waajibka ah alimsaaku waa in laga joogsado can takfiiri ahli اlqibla muslimiinta gaalaysiintooda qofka muslimkaa waa in la qarabsiina mas'ale muhiimaa jirta dadka dunuubta markay ku dhacaan dunuubtu labay u qaybsantaa wax badan waxaad ku aragtaan ahlu sunnaha ahlu sunnaha kitaab caqiidaho kasta inay ku qoraan walaa nukafiru bidanbin qofka muslimkaa dembi uu ku dhacay ku gaalaysiin mayno maa lam yastaxil lahu hadduusan xalaashan mas'aladaas way ku laalaabataa kutubaha caqiidada macnaha loola jeeda laakiin dadka gabal aan fahmin macnaha loola jeedaa ma ahan qofku dembi kastuu ku dhaco gaaloobi maa ma loola jeedo dunuubtii waa labo dunuubtu waa labo dembi waa mukafir lidaatihi asagaaba gaalnimaa dembigu fiiri waa mukafirun lidaatihi asagaaba gaalnimaa sida qofkan nabiga caayoo kale sala allahu calayh wasalam ama diinta caayoo kale ama malaa'igta caayoo kale amase wax allaah maahane cid kale aysan awoodin makhluuqa weydiista amase waxa weeye sanad u sujuuda war qofka un kufri ku dhaca ama qur-aanka warqad qur-aan ku qoranya oo magac ilahay ku qoranya qashinqubka ku tuura dunuubtaas waxaa la dhaha waa dunuub mukafira ah ayadaa qofka islaamka ka saarayda ayadaa gaalnima xalaashi uma baahnan taas dunuubta kaletana waa maxay waa dunuub kabaa'ir ama saqaa'ir ah oon ayadu gaalnimo ahayn sida zinada sida dhiigga muslimka sida qamre cabidda sida jaad cunidda sida sigaar cabidda sida beenta sida xanta sida ayadu gaalnimo ma gaadsiisna waa ka hoosayda waa ka hoosayda waa dunuubaan gaalnimo gaadsiisnay dunuubta marka labadaas loo kala qaado waxa weeyaan midka gaalnimada ah la dhihimaa ma xalaashatay xalaashi uma baahna qofka bimujarad markuu ku dhaco bis waxaa la filinaa afartii shardi afartii shardi haddii la helo afartii maanicna la waayo waa gaal inuu ku dhacay unbaa shardiya ee la dhihimaa ma xalaashatay ficlan kaliyuhu kugu gaalooba haddii shuruuddii la helo mawaanicdiina baxdo meesha ka baxdo ee la dhihimaa ma xalaashatay al xalaash uma baahna iyadoo samaynteeda gaalnima uma baahna xalaash soo ma ogid sidaasayna aimada muslimiintu u kala qaadaan imaam lbukhaari saxiixiisa fiiri baabu u qabta wuxuu yidhi baabun almacaasi min amri ljaahiliya macaasida dunuubtu waa dhaqangaalaad kulligeed beenta xanta zinada kulligood waa dhaqangaalaad ee dhaqan muslimiin ma aha macaasidoo dhan waa dhaqangaalaad dhaqan muslimiin ma ahan soo ma jeedid markaasuu wuxuu yidhi walaa yakfuru saaxibuhaa macaasida qofka ku dhacaa gaal noqoma oo la gaalaysiin maa birtikaabihaa ku dhicidda uu ku dhacay kaliya ilaa bishirki hadduu wuxuu ku dhacay gaalnimo yihiin maaha fiiri marka waa inaad dunuubta saas u kala taqaan marka dembiga uu ku dhacay uu mukafir yahay afar shardi bisaa loo baahan yahay afar shardi waa maxay shaygan waa in qofkaanu uu waxa weeyaan u qasday ee aan carabka uga dhicin waa qasad in la helo isagoon u qasdin allah inuu yidhaahu raba markaasaa kelmad caayuhu ka soo baxdo oo kufriya ku gaaloobi ma maba u qasdinba qur-aankii sunnadu saasay tusayaan soo ma jeedid qur-aanka maxaa ku jira rabbana laa tu'aakhidna in nasinaa ow akhda'naa rabbiyow markaan gefnaha noo qaban xadiiska saxiixa muslimka ku yaalla cabdullahi ibni cabbaas rabbulcaalamiin wuxuu yihi nacam waa idinka yeelay haddaad geftaan idin qaban ma gef ka weyn miyaa jira ninaa yidhi fiiri ninaa wuxuu yidhi farxad kaliya inta ilaahay muruga ka fayday uu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ma kelmadaasaa kelmad ka weyn jirtaa haddii loo qasto waa kufri cad soo ma haddii loo qasto waa gaalnimo cad laakiin nabigu ma dhihi waa gaalo wuxuu yidhi akhdaa min shiddat lfarx wuxuu rabay inuu yidhaahdo allaahuma anta rabbi wa ana cabduka inuu yidhahu rabo kelmadii carabkan uga dhacday wax dembiya male iska daa inuu gaaloobay marka waa inuu qofkaanu waxa u qasto waa shardi maxaa maanica oo kufriga ka saaraya waxaa maanica khadaa khadau waa maanic gaalnimada u diidayo qofkan isagoo arrintii ku dhacay haye in qasadkuna waa shardi shardiga kale wuxuu yahay alikhtiyaar waa inuu doorto waa inuu doorto oo shaygan inuu ku hadlo ama sameeyo uu doorto maxaa ka soo hor jeeda oo maanica alikraah in lagu qasbo halkaas laga saaray aa la yidhi ilaah cay ama nabiga cay halkaas intaa balaayo laga saaray aa la yidhi ama ilaah cay ama nabi cay fiiri gaalnimo ka dambayda ma jirteenbay markaasuu nabigii wax ka sheeg ku gaaloobi ma hadduu qalbiga iimaanka ku haysto ya ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri ya satra facalayhim qadaw min allah walahum cadaabun cadiim ya waman yakfur billahi min bacdi iimaanih qofkii markuu muumin ahaa kadib gaalooba ilaa man ukriha waqalbuhu mumainin ilaahay wuxuu yidhi kuma jiro qofkii lagu dirqiyey gaalnimada iyadoo qalbigiisa iimaan uu ku haysto ilaa qalbigaaga lama dirqi karo qalbigaaga yaa ujeeda ilahay keliya ujeeda lama dirqi karo daahirka unbaa lagaa dirqi karaa kaasuu kuma jiro ilah yidhi laakiin inta kale lacnadaa ku dhacday cara cara ilaahay korkii cara allah korkooda ahaatay cadaab weynaynay leeyihi marka fiiri shardi waxaa waxaan qofku inuu doortay oon lagu qasbin qasbiddu waa maanic ikhtiyaarkuna waa shardi maxaa soo haray waxaa shardiga waxaan inuu qofku og yahay alla inuu diiday maahan xataa yuusan ogaan inay gaalnimo tahay ogaada laba masale isma laha qofku waxaan inuu og yahay inay gaald gaalnimo tahay shardi maaha isagoon ogaynuu ku gaaloobi karaa laakiin waa shardi inuu og yahay alla i rasul inay diideen oy xaaraan tahay hadduusanba ogayn alla i rasuulba inay diideen ku gaaloobima walow wuxuba gaalnimaha ahaadeen qur-aankana waa ku celceliyaa arrintaas sunnaduna waa ku celcelidaa culammada muslimiintuna waa ku celceliyaa ya qur-aanka fiiri dadka naarta loogu talagalay waa dadkee dadka loo qoraa dalaalkase waa dadkee naarta waxaa loo qoraa qofku markuu xaqa ogaado markuu khilaafo ee isagoon ogayn hadduu khilaafo looma qoro ilaahay weynaa wuxuu leeyi subxaana wa tacaala waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaat masiira waman yushaaqiqi rasuula qofkii rasuulka khilaafa waa goorma min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hanuunku markuu u caddaado kadib a ilahay leeyi iriya hanuunku markuu u caddaado kadib qofkii khilaafa ya min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waytabic hayra sabiili muminiina wadadii muminiinta wadaan ahayn qofka qaada nuwalihi maa tawalla waxa uu ka weli dhigtay aan weli uga dhigaynaa wanuslihi jahanama naarta jahanamana waa gelinayna nacuudu bilahi min jahanam marka ilaahi weynaa naarta wuxuu ugu ballan qaaday qofkii rasuulka khilaafa marka hanuunka u caddaado kadib qof qoofmaa qofka dembi loo qora iyo dalaal wamaa kaana allahu liyudila qowman bacda id hadaahum ilaahi weynaa ma ahan mid qofka dalaal u qoraya markuu hanuuniyadoo muslim ka dhigay ka gabaal haye wamaa kaana allahu liyudila qowman bacda id hadahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa uu u caddeeyo waxay isku ilaaliyaan uma qorayo dembi laakiin marka alla u caddeeyo waxay isku ilaaliyaan oo xaqii markuu caddaado kadib ay khilaafaan dembiga uu ku dhacay hadduu gaal yahay gaalnimo yah waa ku gaalooba marka cilmiyaa shardiya jahliguna waa maanic shardiga ugu dambeeyo afraad waa ta'wiil saaciqa aayaduu daliishaa wuxuuba moodaa aayadda inay waxaan tusaydo waxaana tusmaya wuxu waa gaalnimo aayaddu aayadu daliishaa fiiri xadiiu daliishaa wuxuu is leeyahy waxaan waa xaqi waaba tan aayaddaanaaba tusaydu kuleey mana tusaydo aayado gu kufrina ma tusto aayado xaaraanna ma tusto oo ma tiraahdo waa xaq soo ma jeedin jahliga ayaa ma waxa weeyaan ta'wiilka oo oo hayru saaiqa ah ta'wiilka hayru saaiqa ah waa shardi ta'wiilka saaiqana waa maanic maalan qudaamat ibnu madcuun iyo rag la socday a qamre cadeen markay qamradii cadeen ayay aa la yidhi war yaxaa qamrada u cabteen markaas yidhahdeen xalaal wey yaa ku yidhi qamraa xaaraana qur-aanka miyaadan akrin yaa laysa calى aladiina aamanuu wacamilu صaalixaati junaaxun fi ma طacimuu idaa mataqow waaaamanuu wacamilu صaalixaati uma taqow ilaahaaba dhahaya muumin dembi ma ah wuxuu iska cuneen hadduu alla ka baqee cumar ibnu khadaab hor taagany ninkaas saasoo hadla fiiri cumaruu hor taagay waxay dhaha anagu dad alla ka baqayaan ilaahana y qofki alla ka baqaya wuxuu cuna dembi kuma ah wuxuu yidhi allah haddaad ka baqayd maqabra cabide war waxaad ku hadlada fiiri saxaabadii uu shiriyey war maxaa la sameeya muslimiintuna ijmaacay ku yihiin qamrada qofka xalaashada inu gaalayo fiiri saxaabada hallin ma dhihin waa gaalo waxaa la yidhi xaqa ha loo sheego ha loo caddeeyo tawiil ta'wiilku waa ka lunsan yahay hadday ku madax adkaadaan qoortaa laga gooyo hadday ka talaabtaan marka xaqa loo caddeeyana waxa weyaan khalaas ha layska xadkii qamrada ha laga gooyo jeedalkii qamrada ha lala dhaco bis waa loo caddeey waa la jeedo waa ka laab soo ma jeedin marka waxa way ma dhihi waa gaalo maxaa yeele ilahay qur-aanku ku caddaynaa qofka sidaas wax u taawiishaa hogafa ilaahi weynaa subxaana wa tacala uma ciqaabo ya laysa calaykum junaaxun fi ma akhda'tum walaakin ma tacamadat qulubukum fiiri marka shardi waxa ah ta'wiil hayru saaciqa inuu yahay ta'wiil saaciqaha maanic afartaa shardi iyo afarta maanic markii la helo dembigu mukafir hadduu yahay qofku waa gaal ee la dhihi maayo ma xalaashaday waa murji'ada madhabkooda madhabkaas ma la dhahayo ma xalaashaday xalaashiga waxaa lagula gaaloobaa waa wixii ka sokeeya mukafirka dunuubta mukafirka ka hoosayda wey marka masaladaasna intaasaan kaga gaabsanno walwaajibu waajib waxaa ah alimsaaku in laga joogo can takfiir ahli lqibla iyo walbaraa'atu haye masale muhiimuu keena marka walbaraa'atu in beri laga noqdo minhum dadkii muslimiinta ahaa fii maa shay in beri looga noqdo axdatu ay soo dirisiiyeen maa lam yabtadicu dalaala dadka muslimiinta qalad waa la yimaadaan qof muslimaha qof dilaya qof muslimaha zinaysana qof muslimaha qamre cada qof muslimaha been sheega midaa jaad iskala fadhiya midaa iska findhiclanaa sigaar balaayo caday shaydaan iska wata maxaa la samayn kuwaas ma lagu jeclaana kaalay miyaa la leeyi ma lagu jeclaana maya waa berii'ad ka noqone waad ku diida xumaantaana ku nibcaana laakiin baraa'adu intay la egtahay walaha iyo baraha miisaan ma kuu leeyi ahlu sunna waljamaaca baraha iyo walaha miisaanu leey baraha iyo waluhu waa saddex ee qabso sida wax badan ku celiya shaykhulislaam qof waxaa waajibku waa baraa'o taama inaad ka beri noqoto wala taamana aadan iyo wala naaqisa midna aadan siin wax walaa wala waxaa la dhaha jacayl iyo gargaar waa inaadan jeclaan una gargaarin yaa waaye waa kufaarta oo dhan gaal oo dhan wax walaa sii mayda baraa'o kaan laha siine yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa war ilaahay haddaad rumaysantihiin kuwa gaalada ah ee cadow aniga ii ah idinka mu'miniintaana cadowga idin ah weli ha ka dhiganina ha jeclaanina ha u gargaarinina gargaarna ha ka dalbanina waa kuwaas waxay leeyihiin baraa'o kaamila soo uma jeedin muuminka toosanna wala kaamilhu leey ya muuminka toosan jacayl iyo wuxuu kuu leeyay u gargaari wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum wliyaau bacdin ragga muminiinta gabdhaha muminaadka gobolkood gobolka kale weli u yihiin waa jecel yihin waana isku gargaaraan maxaa soo haray muumin faasiq ah ama muumin mubtadica ma gaalku lamid yah mase muuminka fiicanuu lamid yah midna lamid ma ahan labadooda midkaad kala mid dhigtada caadil ma tiid ilaahi weynaana dariiqiisi maadan raacin waa maxay qofkaan fisqigu ku jiro oo ama bidcada la yimid inta uu ku qaldan yahay waa ku nabcaane ilaahay dartiis aad ugu nabcaane waa uga beri noqe inta uu ku saxan yahay oo iimaanka iyo islaamnimadaana waa ku jeclaana waana ugu gargaari miisaankaas iska leeyihin ahlu sunna miisaanka waana miisaanka uga duwan yihin ahlulbidac oo dhan uga duwan yihin maxaa yeel qof ahlulbidaca ma awoodo qof kaloo muslimaho walaalkiisoo khilaafsan inuu qayb ka jeclaado ma awoodo weligiis ma awoodo laakiin mu'miniintu waxa alla jecel yahay jecel yihiin waxa alla neceb yahana waa neceb yihin sidaas darteeda qofka muuminka ah oo iimaanka haysta walow fiskibaha ku sugnaado inta uu iimaanka ka haysto alla waa ku jecel yahay intaas waa kan jannada geliye soo ma jeedin intaas waa inaad ku jeclaato inta uu ku qaldan yahayn alla raalli kama ahan intaas waa inaad ku nibcaato ilahay adeecdo sidaas weeye miisaanku marka macnaha meeshaan waxa weeye walbaraa'atu waa in beri looga noqdo minhu muslimiinta fii maa axdatuu waxa ay keensadeen xadadka laba macnaba waa leeyahay inuu yahay dembi inay la yimaadeen kabiiraah ama bidca ay la yimaadeen sidaasna waxaa laga fahmaa xadiidka nabiga sala allahu calay wasalam nabigu dad muslimiinhu lacnaday macnaheedana waa inuu diidan yahay xumaantaas ya waa inaad ka joogto lacana allaahu man aawaa muxditan uu yidhi nabiga sala allahu alay slam qofka dembi keena oo dembi la yimaada qofka soo dhaweeyaoo dembiilaha qariya nacladu ha ku dhacdo marka qofka dembiga xun la yimid adiga inaad dembigiisa ugu kaalmaydo ku gacan siido waxa weeyaan ilaahay waa nebi waa nebi marka waa in qofkii xumaan la yimaado muslim ah qaybtaas xumaanta waa inaad diidaa ama ha ahaato dunuub ama ha ahaato bidco taas waa intaas maa lam yabtadicuu dalaalan haddaysan bilaaban oysan soo dirisiin dalaal dalaalkan kufriyu ula jeedaa markaan kii hore kufriyuu ka sokeyey fii maa axdatuuda hore waa kabaa'ir iyo dunuub tan dambena waa gaalnimo gaalnimo bidco gaadhsiisan amase dembi gaalnimo gaadhsiisan u la yimi wuxuu yidhi faman ibtadaca qofkii la yimaadoo bilowda minhu muslimiinta xaal awal ka mid ahaa dalaalan baadi kaana wuxuu dalaalkaas waa inuu dalaalkii weynaayo gaalnimada ahay kaana qofkaasu asagaa noqday khaarijan mid ku fallaagoobay calaa ahli calaa ahli lqibla muslimiintii isagaa ku fallaagoobay isagaa khaarij ah isagaa ka tegay muslimiintii oo ka baxay midkaas wa min addiini wa maariqan asagaa ka baxay min addiini diinta diinta asagaa ka baxay kaas mar hadduu ka baxay oo cadowgii muslimiinta ku biiray sida cadowgaasa loo nibcaana wayutaqarabu waxaa loola dhawaan waxaa loogu dhowaanaa ilallaahi allah caza allah qaalib ah wajalla allah weyn bilbaraa'ati in beri laga noqdo minhu asaga in qofkaasoo kale laga beri noqdo diinta ka tegey allahba loogu dhowaana waa cibaado wayuhjaru in laga hijrooboo laga tago laga fogaado allah loogu dhowaanaa wayuxtaqaru in la liido oon qiima loo yeelin alla loogu dhowaanaa wa tujtanabu waana laga fogaanaa qudatuhu finkiisa finka waa waxa weyn cudurka wax weyn asalkiisii weeye finkiisa waa laga fogaanaa fa hiya finkaasu acdaa asagaa ka faafid badan min qudati aljarab cadhada finkeeda finka cadhada hal cadho qabta geel kale hadday u tagto waxaa dhacda ilaahay inuu geeli kalena cadho ku rido inaan alla ku ridinna waa dhacda iyadoo iskama socoto ee allah hadduu rabana ku rida hadduu rabana ka celina ayagu wax iska socdo marka wuxuu ku leeyahay bahalkan bidcada caddada waa ka faafid badantay waa laga carara yaysan kugu dhegin waa laga carara asaxaabatu saxaabadii haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlayay saxaabada baabka hore oon hadda ka soo baxnay ahlu sunnaha waxaa ku khilaafa laba qolo waa muctasilada iyo khawaarijta baabkan baabu saxaaba ah ahlu sunnaha iyo ashaacirhu waa iswaafaqsan yihin baabkaan marka la joogo ahlu sunnaha iyo ahlu ashaacirada ashaaciradu waxay ka qabaan sida ahlu sunnuhu ka qabaanay baabkan ka qabaan oo saxaabada in la jeclaado waxna aan laga sheegin waa baabka u nabadgala waxa weeyaan nimanka la yidhaha ashaacirada baab caqiidaho toos ugu nabadgala weeye wayuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadli khaliifati rasuulilaahi rasuulka ilaahay khaliifkiisii fadligiisaa la caqiidaynaa sala allahu allaha ammaano calayhi nabiga korkiisa wa aalihi ehelkiisana allaha ammaano wa sallama allaha nabadgelsho abibakari sidiiq abubakarkiis runbadanaha ahaa ah radia allaahu canhu ilaa raadiha ka noqdo fa huwa abu fa huwa abu bakrin fa huwa abu bakrin labada lafdiba waa sax fahuwa abu bakrin afdal اkhalqi makhluuq asagaa u fadli badan wa akhyaruhum asagaana u khayr badan bacda nebiyi nabiga ka gadaal sala اllahu calayh wasalam wa nuhanii waxaan ku labaynaynaa oon laba uga dhigaynaa bacdahu abubakar ka gadaal bilfaaruq faaruuqaan laba uga dhigaynaa wa huwa faaruuq cumar bnu اlkhadaab weeye fahumaa abubakar iyo cumar wasiira rasuulilaahi waa rasuulka ilaahi labadiisii wasiir wasiir macnaheeda waa muciin kaalmeeye weeye labadii rasuulka u kaalmay jirtay weeye sala allahu calayhi wasalam wa dajiicaahu waana labada la jiifta fii qabri qabrigiisa labada qabrigiisa qolkii caaisha nabiga lagu aasay sala allahu alay wasalam nabiyaalka wax u gooni yahay jira meesha nafta uga dhacdaa lagu aasaa ma banaana in laga qaado nabiyaalkay gooni u tahay masaladaas marka meesha lagu aasay abubakar iyo cumarna waa lala aasay oo waxa way mid walba markuu dhintaa qolkii la gershay asna saddexdooda halkaasay wada jiifaan wajaliisaahu waa labada nabiga la fadhida fil jannati jannada wa nuhallisu waxaan saddex uga dhigaynaa bidin nuurayni labada nuur midkii u saaxiibka ahaa laba gabdhood oo nabigu dhalay uu guursaday sala allahu alay wasalam labada nuur waa saas laba gabdhood oo nabigu dhalay uu guursaday labada nuur kii u saaxiibka hayaan saddex uga dhigayna oo ku xiga xagga fadliga iyo khilaafadaba cuثmaan ibni cafaan radia allahu canhu uma b uma nurabicu soo qadaro waxaan afar uga dhigaynaa bidilfadli kii fadliga u saaxiibka ahaa iyo watuqa alla kacabsiga caliy bna abi aalib caligii ibna abi aalib ahaa radia allahu canhum dhammaan allaha raadi ka noqdo ajmaciina dhammaantood wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadlihim saxaabada dhan fadligooda wayudkaruuna waxaana lagu sheegaa saxaabada bimaxaasini afcaalihim afcaashoodii wan wanaagsaneed iimaankoodii camalkoodii saalixa ahaa kaasaa lagu sheegi waxbaan ka goodi wa yuqaalu waxbaan ka booday uma baaqis uma waxa weeyaan nukhamisuhum waxaan shan uga dhigaynaa bialbaaqiina ay bilbaaqiina inta soo hartay oo min alcasharati tobanka ka mid ah aladiina tobankii owjaba lahum uu u waajibiyey rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama aljannata jannada wa nukhlisu waan u barax tiraynaa likulli rajulin mid kasta oo minhum tobanka ka mid ah min almaxabati xagga jacaylka biqadri maa shay biqadri ladii kii qadarkiisa owjaba lahum uu u waajibiyey rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama oo min atafdiili fadilid ah uma nusadisuhum waxaan lix uga dhigaynaa lisaa'iri asxaabihi nebiga asxaabtiisa intii kaloo ka soo hartay min bacdihim intaas ka gadaal radia allaahu canhum ilaa raadiha ka noqdo ajmaciina dhammaantood wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadlihim fadligoodaa la caqiidaynaa wayudkaruuna waxaana lagu sheegaa oo laga sheekaynaa bimaxaasini afcaalihim afcaashoodii wan wanaagsaneed oo jihaadkoodii iyo iimaankoodii iyo islaamka koryeelidiisii kaas ayaa la sheegaa wa numsiku waa ka joogaynaa canilkhawdi inaan dhex galno fii maa shaygii shajara kala dhex galay baynahum saxaabada fahum saxaabadu khiyaaru ahli اlardi dhulka waxa jooga waa kuwa u khayr badan dhulka waxaa jooga waa kuwa u khayr badan saxaabadu bacda nebiyihim nebigoodii ka gadaal nebigoodii ka gadaal irtadaahumullah alla raalli ka noqday caza allah qaalib ah wajalla allaa weyn linabiyihi nebigiisa irtadaahumllaahu alla raalli uga noqday caza allah qaaliba wajalla allaa weyne linabiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan wa jacalahum ilaahay wuxuu saxaabada ka dhigay ansaaran kuwa u gargaara lidiinihi diintiisa fahum saxaabadu a'imatu diin waa diinka imaamyaalkiisii wa aclaamu lmuslimiin waa muslimiinta buurahoodii radia allaahu canhum ilaa raadiha ka noqdo ajmaciina dhammaantood asaxaaba baabkan baabu saxaabaha ashaaciradu waa waafaqsanta ahlu sunnaha laakiin waxaa khilaafsan ahlulbidaca kuwa ugu liita oo shayaadiinta la ydhaha shiicada ama la ydhaha raafidada shayaadiintaasaa khilaafsan kuwaasaa khilaafsan oo saxaabada agtarkooda gaalaysiiya qaarkood khaasatan raafidada nimanka ah qaarkoodna ilaahyaal ku sheega saxaabada qaar ka mida marka kuwaasaa khilaafsan baabkan oo qaarna gaadhsiina inay ilaahnimo gaadhsiiyaan qaarna gaalale saxaabadii oo kuwa ay ugu necab yihiin abubakar iyo cumar ay yihiin weliba marka baabkan waa baabka raafidada iyo ahlu sunnuhu ay ku kala haraan ayagana baabay wada socdaana maba jireen marka wa yuqaalu wa yuctaqad macnaheeda weeye wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadli khaliifati rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii khaliifka ka noqday nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam markii ilaahay oofsaday markii nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalama ilaahay oofsaday nabiga waxaa ka bedelay oo imaamkii muslimiinta noqday abubakr sidiq marka khaliifkii rasuulka waa saas macnaheed isaga ka bedel noqday wey marka khaliifkii rasuulka fadligiisaan caqiidaynaynaa sala اllahu calayh wasalam abibakri sidiiq ahaa radia allahu canhu fa huwa abubakrin afdal اlkhalqi makhluuqa asagaa u fadli badan wa akhyaruhum asagaana u qayr badan bacda rasuulillaahi bacda nebiyi dhe nabiga ka gadaal sala allahu calayh wasalam nabiga ka gadaal asagaa u fadli badan una qayr badan nabiga ka gadaal waa in lagu qaydaa sababtoo ah nabiga ka gadaal haddaan lagu qaydin waxaa meesha soo gelaya nabiyaalkii kale nabiyaalka kale iyo abubakar nabiyaalkaa fadli badan laakiin nabigeena mogta nabi kama dambeeye wax alla waxaan nabi yahayn waxa u fadli badan abubakar abubakar u fadli badan ee nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam axaadiis badan badan badan uu ammaantiisa ku caddeeyey waxaa ka mid a nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixoo bukhaari uu wariyey inuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam in allaha bacafanii ilaykum ilaahaa iisoo kii diray allah isoo diray faqultum kadabta wa qaala abu bakrin sadaqa ha ilaaha isoo diray markaasaad tirahdeen beenaad sheegayda alla kuma soo dirin abubakara i rumeeyo yidhi runa sheegaa nabigu sala allahu calayh wasalam se uma jeedin wuxuu yidhi abubakar rumaad sheegaya rasuulku wa waasaanii binafsihi wa maalihi abubakar naftiisa iyo maalkiisa ayuu igu taageera saasuu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam ee ma ii daynaydaan saaxiibkay saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu alay wasalam wax ka sheegidiis waa diidi jiray fa hal antum taarikii lii saaxiibi war ma ii daynaydaan saaxiibkay saasuu nabi maxamed dhihi jiray raafidana waxay leedahay waa nacallaqabe ka warrama ayagaa nacallaqabayaal ee abubakar sidiiq waxa weeyaan ilaaha raalli ka noqday nabiga raalli ka noqday muminiintao dhan aan raalli ka horo jecel malcuunin ayagaa ah nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam low kuntu muttakidan axaddan bilaa low kuntu muttakidan khaliila haddaan samaysanayo khaliil khaliil waxaa la dhaha axadka aad ugu jeceshahay jacaylkaaga haddaan khaliil samaysanayo hayra rabbi aan rabbigay ahayn latakadtu abaabakrin abaabakar ayaan ka dhiga lahaa marka qof banu dadka banu aadamkaa ku ugu jeclaa weeye nabi maxamed sala allahu alay slam dadka banu aadamkaa oo dhan ku ugu jeclaa weeye khilaafadana wuxuu ku helay dariiq sharci ah nabiga wuu ishaaro adilla ishaaraydaa jirta waxaa ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar ha la amro dadka ha tujiyo markuu nabigu nool ayaa tuji jiray nabiga sala allahu calayh wasalam imaamyaalka muslimiinta ayagaa raba salaada inay tujiyaan madaxweynuhu waa inuu dadka salaada tujiyo nabiga isagaa tuji jiray soo ma jeedin marka si u tujinaayay nabigu markuu k istaagi waayey oo sakaraadkii ilaahay ku oobsaday uu ku sugnaa nabiga wuxuu yidhi abubakar ha tujiyo caliy bnu abi taalib wuxuu yidhi waa fiirinay nabiga marka alla oobsaday waxaan aragnay nabigu inuu abubakar hormariyey mar hadduu nabigu salaadii u hormariyey axadkii nebi maxamed raalli uga noqday diinteenna adduunyadeenna raalliga uga noqon oo u dhiibanay muslimiintu intay isku yimaadeen ay ku itifaaqeen marka muslimiintuna waa ku ijmaaceen adiladaasna waa jirto saas darteeda saddexda dariiqoo madaxweynenima sharciya ku sugnaato waa mid ka mid a oo waa maxay in daliil sharciya uu ku sugnaado abubakr kadibna waxa weya oo saxaabadii ka gadaalna daliil sharciya ku sugnaad ma hadli oo adilo dambe dib ka soo degi me marka khaliifkii rasuulka saasuu ku noqday si sharciya ayuu ku noqday fa huwa abubakrin afdal lkhalqi makhluuqa waa midka u fadli badan wa akhyaruhum una khayrka badan bacda nebiyi nabiga ka gadaal sala allahu calayh wasalam wixii nabiga ka dambeeyey nabiga ka hor haddee nabiyaalaa ka horreeyey nabiyaalka iyo abubakarna nabiyaalkaa fadli badan wa nufanii waxaan laba uga dhigaynaa bacdahu abubakrin ka gadaal bilfaaruq kii xaq iyo baadilka ilaahay ku kala saaray wa huwa faaruq cumar bnu lkhadaab weeye cumar ibnu lkhadaab ayaan ku daraynaa marka cumar ibnu lkhadaab waxa weeye ayaa laba ku ah xagga fadliga isagaa ku xiga xagga khilaafadana isagaa ku xiga abuba cumar ibnu lkhadaab cumar ibnu lkhadaab nabiga sala allahu alay wasalam xadiid saxiixu muslimka waxaa ka sugan inuu yidhi waladii nafsi biyadihi ilaaha nafsadaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye maa laqiyaka shaydaanu qaddu saalikan fajan weliga adoo wada maraya cumarow kaama hor imaan shaydaan ilaa salaka fajan aakhar ilaa salaka fajan hayra fajika wadadaad marayda waddaan ahaynu mara shaydaanku hadduu ka hor yimaado cumaro socda iskeeda inuu isaga duufiyo isku dayo waddo kaluu raadsada waa ka carara ka war waddo kaluu raadsan jir ilaahay heerkaasu gaarsiiya cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu raafidana waa lacnadee ka war inay lacnadaanay rabaan inay janno ku helaan ayaguna shaydaanku waa ka carijiy nabiga wuxuu yidhi sharta fitanta muslimiintu inay isdilaan inay fidnoobaan iyo sharta muslimiinta iyo sharta cumaraa udhaxeeya albaabaa udhaxeeya albaabkaasoon la jebin fitna ma imaan karto albaabka waxaa la yidhi ma la fura mise waa la jaba waa la jabahu yidhi nabigu sala allahu alay sl cumarna waa la deli waad ogtihi soo ma jeedid asagaa muslimiinta fitnada albaab ilahay uga dhig marka waa waa saxaabigaas khilaafadiisu si sharciyay ku sugnaata oo waa maxay madaxweynihii hore muslimiinta imaamkii muslimiinta abubakar ah aa u dardaarmay dariiqaas waa sharci haddii madaxweyne muslimaho jooga mid kale u dardaarmo waa sax waa dariiq sharciya waana dariiqa labaad ay ku sugnaato waa dariiqa labaad oo sharciga ahan ula jeeda oy ku sugnaato fahumaa fahumaa labadoodu wasiira rasuulilaahi rasuulka ilaahi labadiisii wasiir weeye sala allahu calayh wasalam waa labadii u kaalmeeyey wasiir macnaheedu waa muciin waa labadii rasuulka u kaalmeeyey weeye wa dajiicaahu waa labada la jiifa fii qabri qabrigiisa waa labada la jiifa wa jaliisaahu waa labada la fadhiya weliba wajaliisaahu waa labada la fadhiya waxa weeyaan fi ljannati nusqooyinka nusqada muxaqaq ahoo dambe lafdigaasu kuma qorna wa nuhalliu waxaan saddex uga dhigaynaa bidunnuurayni labada nuurkii saaxiibka ahaa cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxa weeyaan cumaan ibnu cafaan ayaa xagga fadliga ku xiga cumar xagga khilaafadana isagaa ku xiga sidaas weeye cumaan ibnu cafaan nabigeena suuban sala allahu alay wasalam asagoo maalin joogo meeshaas jilibka foodiisaho bawdada ay muuqato a abubakar soo galay sidiiu nabigu iska ahaa waxaa soo galay cumar sidiiu ahaa cumaana soo galay waa qarsaday markaasaa le rasuulka allow abubakar iyo cumaraa yimid oodan ka qarsanahay taa markaasuu yii ma waana ka xishoonayn axadka malaaigtu ka xishooto malaaigtaa ka xishoota cumaan malaaigtaa ka xishoota shiicadu yeelime ka xishoome ayadu ayadu ka xishoome shiica waa wax musiibo qaba soo uma jeedid khilaafadiisana si sharciyaay ku sugnaatay dariiq sharciya ayay ku sugnaatay cumaan ibnu cafaan dariiq sharciyuhu ku helay khilaafada muslimiinta oo markii cumar la dilay oo toorayda uu ku dhiftay ninkii majuusiga ahaa abululu almajuus markuu toorayda ku dhiftay isagoo salaada dadka tujinaya waxa weeyaan intaan naftu ka dhicin af waxa weeyaan afar nin maahana intii kale way joogeen casharatu mubashiriin lixaa joogtay lixdii joogtay lixdaasu wuxuu ku yidhi waxa weeyaan shuureeya ee mid idinka mida u dhiiba amiirnimada lixda soo haraydaa waa lixdee waxaa meesha ka maqan abubakar sidiiqo hortiisuba dhinta cumarna waa midka hadda la dooxay abu cubayda caamir ibnu jarax waa ka horeeya saciid ibnu zayd ku dar intii kalea joogta inta kaloo joogta waa inte in badanoo naga mida banooriloyda magacyadooda waa yaqaanin lakin casharatu mubashiriina ma yaqaanin ya daan idhaahno banooriga waagii yaa qaaday yaha sanadii hore iyo sanada soo socota in badanaa sheegayda soo ma laakiin casharatu mubashiriin biljanna yaa yaqaan haddii la yidhaha in yaraa sheegay allahuma mustacaan ilaahay baan ka kaalma dalbaynaa waxa weeyaan abubakar iyo cumar waxaan idhi waa dhinteen abu cubayda caamir ibnu jaraaxna kadaalika waxaad ku dartaa saciid ibnu zayd waxaa soo haray marka lixda kalaa oo u dooratay imaamka muslimiinta cumaan ibnu cafaan yaa waaye waa caliy bnu abi aalib waxa weeyaan cumaanka asagaa ku dar lix asagaa ku ah cumaan ibnu cafaan soo laba ma ahan dalxat ibnu cubaydillaah sacd ibnu abi waqaas cabdiraxmaan ibnu cawf zubayr ibnu cawaaq lixdaas weeye marka lixdaas waxa weya wiilkiisuu ku daray ilaa lix waxaa dhacda saddex iyo saddex inay noqdaan soo maa in la kala rajaxay u baahan yihin soo maa wiilkiisuu ku daray cabdullahi ibnu cumar wuxuuna yidhi asaga lama sii karo madaxweynimada ka warrama asaga maya kuma laha nasiibu yii marka sidaasaa imaamkii muslimiinta cumaan loogu soo doortay waa dariiqa saddexaad oo sharciga oo madaxweyne muslima ku imaan kara waa maxay ahlulxalli waalcaqdi dadka taladu ka go'do waa nabadoonnada waa culimmada waa quwaadda hogaamiyaalka muslimiinta saddexdaasaa laisku yidhaha ahlulxalli walcaqdi saddexdaas inta meel iskugu tagaan inay madaxweyne soo doortaan wey saddexdaas dariiqaa sharciga dariiq kale sharci maaha saddexdaas ayaa sharciya markaasuu wuxuu yidhi marka cumaan ibnu cafaanna waa sidaas waa nuali nuhalliu bidi nuurayn labada nuur kii u saaxiibka ahaa ayaan saddex uga dhigaynaa weeye oo aan xagga fadliga iyo khilaafadaba cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu uma nurabicu waxaan afar uga dhigaynaa bidilfadli fadliga kii u saaxiibka ahaa watuqaa alla kacabsiga kii u saaxiibka ahaa kii waxa weeyaan fadliga iyo alla kacabsiga u saaxiibka ahaa waxa weeyaan waa waayo intaas ka gadaal caliy bni abi aalib radia allahu tacaala canhu ayaga raafidadu haddee isaga inay nabcaadaan iska daay waa ilaahay leeyihin isaga laftiisa waa ku xadgudbeen waa ilah laftigeeda waa gaalnimo kale mog iyadoo laftigeedaaba kufriye kayr maaha iyadoo laftigeedu yada waa ilaah iyo waa nabiyay leeyihin qaarna qaarna waa inay ilaahay leeyihin kulligood waa wada kufri radia allahu canhum ajmaciin asna khaliifkii afraad ayuu ahaa waxa weeyaan intii joogtay asagaa u fadli badnaa muslimiintiina beecay la galeen muslimiintiina beeca ayay la galeen marka cali ibnu abi aalib radia allahu tacaala canhu ayaa ku xigay uma intaas ka gadaal albaaqiina ey nukhamisu waxaan shan uga dhigaynaa albaaqiina intii soo hartay oo min alcasharati tobankii ka mid a aladiina tobankii owjaba lahum uu waajibiyey rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama aljannata jannada tobankii nabiga sala allahu calayh wasalam uu jannada ugu bishaareeyey inta ka soo hartay afar marka ay tageen lixaa soo harta waan ku daraynaa wanukhlisu waan u barax tiraynaa likulli rajulin mid kasta oo minhum tobanka ka mid a min almaxabati xagga jacaylka waxaan u barax tiraynaa biqadri ladii kii qadarkiisa owjaba lahum uu u waajibiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qadarkii uu rasuulku u waajibiyey aan u barax tiraynaa oo min atafdiili fadilid ah uma lisaa'iri asxaabihi nabiga asxaabtiisa inta kale aan ayagana sidoo kaleeto aan uga dhigaynaa lix lixaan uga dhigaynaa min bacdihim tobankooda ka gadaal radia allaahu canhum ilaahay raadiha ka noqdo ajmaciin dhammaantood saxaabadoo dhan mu'miniintu waa inay jeclaadaan waa in la jeclaado waa in la ammaano waa inaan wax laga sheegin dad ilaahay leeyahay raalliyaan ka ahay haddaad tira anugu waa necebahay ka war waa arrin khatara soo ma aha ilaahi weynaa mu'miniin inay yihiin u qire ilaahi weynaa mu'miniin uga markhaati kacay والذيiنa آamنوا وhاaجروا وجاهdوا في سبيiل اللaه والذيiنa آawوا ونصروا uلaaئكa هم المؤمiنuuنa حقا ilah wuxuu leeyahay dadkii xaqa rumeeyey dadkii iimaanka laga helay dadkii جihaaday dadkii u gargaaray ilaahay labu ka dhiga iili والذiiنa آamنوا وhاaجروا dadkii iimaanka laga helay ee hijrooday ee magaalooyinkooda ilaahay dartiis uga tegey si ay diinta u kor yeelaan iyo waladiina aawow kuwii soo dhaweeyo madiine loogu tago ansaar ah ya labadaas kooxood ulaaika hum lmu'minuuna xaqa mu'miniinta dhabta ayaga ah ka war haddaad tira waa gaalo allahna uu leeyay waa mu'miniinta xaqa ah sow dalaal ma aha sow kufri ma aha waa kufri mar haddaad inkirto ilahay kitaabkiisa ulaaika hum lmu'minuuna xaqa lahum maqfiratu wa risqun kariim waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo risqi wanaagsan waa janne an dembi dhaaf iyo jan ay leeyihin dad ilaahay u dembi dhaafay oo janno ilaahay siiyey haddaad adugu nabcaato adaa cadow noqona oo cadow ilahay noqona ilahay inuu raalli ka noqduu sheegay wsaabiquuna alwaluun min min min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar ilah wuxuu leeyahay dadkii diintan u horreeyey ee hormaray ee ansaar iyo muhaajiriin ah iyo dadka wanaagoodii raacay allah raalli ka noqday ka warrama dad ilaahay raalli ka noqday annaga maxaa nooga furan waa inaan raalli ka noqono haddaan ilaahay adeecsana sidaas weeye marka saxaabada sidaa dariiqaas ayaa dadka muslimiinta maraan sida ay u kala fadli badan yihiin sidan casharatulmubashiriin waa soo sheegay casharatulmubashiriin ka gadaal yaa u fadli badan casharatulmubashiriin siday u kala fadli badan waa soo aragnay khulafaa raashidiin u fadli badan ayaguna siday u kala fadli badan waa soo aragnay inta kaleeto waxaa u fadli badan laba goor dadkii hijrooday xabashada u hijrooday madiine u hijrooday muhaajiriintaasa ugu fadli badan ansaarta waa kasii fadli badan yihin sababtoo ah gargaarka diinta loo gargaaray sida ansaartoo kale ugu gargaarayna waa la leeyihiin u gargaaridda marka laga reebo guryaha iyo meesha lagu soo degay iyo saldhigga iyo xarunta iyo soo dhowaynta taas ayagaa ilaahay goon u siiyey laakiin gargaarkii dagaalka iyo jihaadka waa kala qayb galeen waa la leeyihiin ajarkaas waxaa dheeraad u ah hijradii mideeda kale muhaajiriinta nabigaa ka mid a sala allahu alay wasalam casharatulmubashariina biljanana waa muhaajiriin hal mid ugama jiro ansaarta marka sidaas waa inaad ogaataa sidaas a kuwaasa ugu fadli badan marka laga soo reebo muhaajiriinta yaa ku xiga muhaajiriinta waxaa ku xiga xagga fadliga ahlulbeder boqol toban iyo dhowrkii saxaabi ee dagaalkii ugu horreeyey diinta loogu gargaaray xoogga loogu gargaaray galay kuwaasa ugu fadli badan oo ku xiga oo derajada saddexaad galay yaa ku xiga waxaa ku xiga ahlu baycati ridwaan laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka kuwa alla yidhi ilaah raalliyu ka noqday saxaabadii geedda hoosteeda ballanka kugula gashay inay diinta alle u dhimanayaan allah raalli ka noqday kun iyo afar boqol ay ahaayeen hal mid maarta ka geli maa xadiis saxiixa ku sugan kuwaasaa ku xiga yaa ku xiga waxaa ku xiga intii islaamtay maka intaan la furan ka hor ee dagaalantoo diinta u dagaalantay yaa ku xiga intii ka dambaylay sidaasay u kala fadli badan yihiin sidaas ayay usii kala fadli badan yihiin saxaabada marka kulligood waa inaad jeclaato oo aad wax weeyaan qadariso wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa wa yuqaalu waxaa la caqiidaynaa bifadlihim saxaabada fadligooda wayudkaruuna waxaa lagu sheegaa bimaxaasinihim wanaagyaalkooda bimaxaasini afcaalihim dhe afcaashooda wanaagyaalkeedaa laga sheekaynaa wa numsiku waa ka joogsaynaa wanumsiku waa ka joogsaynaa can ilkhawdi dhexgelid fii maa shajara baynahum wixii kala dhex galay waxa weeye saxaabada waagii dambe dagaal ayaa dhex maray qayb cali ibnu abi aalib waxa weeyaan uu hogaaminayo iyo qayb uu hogaaminayo waxa weeyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma labadaba allah raadi ka noqdeen dagaalkaas waxa weeyaan ka dagaalaa dhaa saxabada waaga isdileen kursiga ku dagaalameen shayaadiinta tira calmaaniyiinta laadiniyiinta ha yidhaahdaan dadka doonaya diinta inay duraan hal maadana ogaada saxaabada haddii wax laga sheego diintii waa laga taqallusa sababtoo ah annaga miyaa nabiga aragnay taabiciyaalku miyay nabi arkeen nabi maysan arag ma ogtihiin yaa diinta taabiciyaalka soo gaarsiiyey oo nabigii arko qur-aanku markuu soo degaayo taagnaa saxaabada haddii ayagii la yidhaha waa kufaar ama la yidhaha waa faasiqiin waxa weeyaan macnaheeda diintan waa diin gaala soo soo soo naqliday wey diinkan sidaas darteeda raafidada nabiga inay wax ka sheegaanay rabaan ma awoodaan waa nimankii farisiyiinta dawladdii reer farisi oo la burburiyey wey oo cumar ibnu khadaab burburiyey dawladdoodiiay ka xanaaqsan yihiin waxay iyaguna go'aansadeen inay islaamka burburiyaan nabiga iyo qur-aankii toos wax ugama sheegi karaan laakiin maxay leeyihiin saxaabaday wax ka sheegayaan hadday ku guulaystaan saxaabada meesha ka baxdo oo gaalnimo iyo faasiqiin siday ku sheegayaan loo qiro khalaas ma wax gaala soo qaadaad adugu marka ka diindhigaha kugu filan diin kama dambeeyo saxaabada ogaada diin kama dambeeyo haddii ayaga wax laga sheego oo meesha laga saaro diintii waa laga taqallus waa inaad ogaato marka arrintaas waa inaad dareento cadowga ugu daran ee diintan waxay ka nimankaas raafidada ee shayaadiinta inay yihiin marka halkaas iska joogo allah subxaana wa tacala alama sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed